إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacaddii islaamiga ee alfurqaan afar basaasiin ah oo u kala shaqaynayay sirdoonnada maraykanka kenya iyo dowladda federaalka ee shalay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dishay fagaaro weyn oo ku yaala degmada saako ee wilaayada jubbooyinka shan iyo toban ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku naf waayey dagaal shalay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka muduga kaasoo dhex maray iyaga iyo milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab afar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhintay weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose askari ka tirsan ciidanka baangaraafta ayaa dhintay kuwo kalena waa ay dhaawacmeen kadib qaraxyo maalintii shalay ku qabsaday deegaan hoostaga magaalada kismaayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraray askarta jabuuti ku sugan magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduuda waxaa weerar kale lagu qaaday ciidamada uganda iyo kuwa dowladda federaalka ee ku sugan degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose masjid weyn oo ku yaala shabeellaha hoose ayaa maalintii shalay lagu qabtay barnaamij looga hadlayey aflagaadadii ay faransiisku kula kaceen nebigeenna sala allahu calayhi wasalem dowro muddo dhowr biloodah socotay ayaa waxaa loo soo xiray macallimiinta wax ka dhiga xarumaha waxbarashada ee degmada awdhigil ee gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha jabuuti ayaa shirkad ajnebi ah u saxiixay inay dekad ka dhisato waddankaasi ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ee afghanistaan ayaa toddobadii cisho ee lasoo dhaafay fuliyey howlgallo kala duwan
من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay toddoba iyo tobanka bisha koowaad sanadka kun afar boqol afartan iyo labada hijriyada dhanka kalena waafaqsan shanta bisha sagaalaad sannada labada kun iyo labaatanka warkii oo fidsan afar basaasiin ah oo u kala shaqaynayay sirdoonnada maraykanka kenya iyo dowladda federaalka ayay shalay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dishay fagaaro weyn oo ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka faahfaahinta warkaas waa kan wariyaheenna maxamed cali aadan afar nin oo basaasiin u ahaa maraykanka qaramada midoobay dowladda federaalka iyo kenya ayaa maalintii shalay lagu dilay fagaaro weyn oo ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka basaasiintan qaarkood ayaa geystay dhibaatooyin sida uu qaadigu sheegay halka kuwa kale lasoo qabtay iyagoon waxba qaban waxaana ugu da-weynaa oday konton iyo toddoba sano jir ah raggan afarta ah ayaa waxay magacyadoodu kala ahaayeen sida soo socota maxamed aadan xasan maxamed kheyr oo koob iyo konton jir ah laguna eedeeyey inuu la shaqaynayay sirdoonka maraykanka iyo qaramada midoobay kuwaasoo weliba kula kulmay xerada xalane maxkamadda ayaa sheegtay in maxamed aadan uu adeegsanayay xeelad ah inuu iska dhigayay nin wadaad ah isagoo mawlacu wax ku akhriyo ka furtay kamsuuma si aanan marnaba loogu baraarugin wuxuuna shaqaalaysiiyey afar kale cusmaan faarax dhaqane oo toddoba iyo labaatan jir ahaa ayaa isna la shaqaynayay b esta ama sirdoonka dowladda federaalka ee ku daaban maraykanka isagoo bixiyey macluumaadyo qaarkood sabab u noqday in la waxyeeleeyo dad muslimiin ah ninkan ayaa maxkamadda horteeda ka qirtay inuu sawiro u qaadi jiray sirdoonka maraykanka cali cabdiraxmaan cabdi oo soddon iyo saddex jir ahaa ayaa basaas u ahaa sirdoonka dowladda federaalka iyo maraykanka isagoo maxkamadda ka hor qirtay inuu xogo badan siiyey maraykanka cabdi sahal dhabar cabdi xarqi waa ninkii ugu da-da weynaa basaasiintii shalay la dilay wuxuuna u shaqaynayay sirdoonka kenya wuxuu u suuro geliyey inay xiraan dad muslimiin ah isagoo ka howlgeli jiray dhulka muslimiinta ay xukuumadda nairobi xoogga ku haysato qaadiga ayaa fagaaraha kusoo bandhigay xogo faahfaahsan oo la xidhiira howlihii ay qabanayeen raggan iyo xukunkooda oo ahaa dil kadibna isla goobta ayaa lagu fuliyey maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha afarta ah iyo jawaabta ay ka bixiyeen oo ahayd mid qiraalah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in afarta eedaysane falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo iyo mudaaharo ah labo in lagu fuliyo dil xaduriddo ah maraajicda loo cuskaday kow qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaa'u bacdin waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin laba qowluhu sala allahu calayhi wasalam man bedela diinahu faqtuluuh rawaahu aljamaaca ilaa muslim saddex qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu ullah ilaa biixdaa halaatin annafsu binnafsi wahayibu azaani waalmaariqu min addiini taariku liljamaaca muttafaqun calayhi xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal wabilaahi towfiiq bismi illaah bismi illaah allahu akbar allahu akbar
dhowaan ayay ahayd markii afar kale oo basaasiin ah lagu dilay fagaaro ku yaala deegaanka ceelcadda ee gobolka gado kuwaasoo u kala shaqaynayay maraykanka itoobiya iyo dowladda federaalka shan iyo toban ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku nafwaayay dagaal shalay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka muduga kaasoo dhex maray iyaga iyo milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab tafaasiisha warkaas waa kan wariyeen cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali faahfaahin dheeraad ayaa kasoo baxaysa dagaal muddo saddex goor ah shalay oo jimcahayd ka dhacay tuulo ka tirsan gobolka mudug kaas oo dhex maray ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo kuwa maamulka galmudug oo ka tirsan dowladda federaalka ah tuulada dagaalku ka dhacay ayaa waxaa lagu magacaabaa shabeelow waxaanay hoos tagtaa deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug inta la xaqiijiyey waxaa dagaalka lagu dilay shan iyo toban askari oo ka tirsan kuwa maamulka galmudug iyadoo sidoo kalena lagu dhaawacay sideed askari oo kale intaasi waxaa dheer in laga furtay lix qori oo noocooda uu yahay kuwa fudud ee boobayaasha loo yaqaano goobta waxaa ku haray ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin halkaasoo ay isaga farxadeen ciidamada maamulka galmudug dagaal hore oo labada dhinac halkaasi ku dhex maray waxaa ciidamada galmudug looga dilay askar badan maamulka galmudug ayaa warar iskhilaafsan oo aan faahfaahin lahayn ka soo saaray dagaalka beelaha dega walaayada mudug qaarkood ayaa dhowaan xoole waxay u geeyeen ciidamada milatariga xarakada shabaabul mujaahidiin oo ay u arkaan in ay yihiin kuwa keliya ee sugi kara amnigooda ciidamada maamulka galmudug ayaa ku caanbaxay in ay isbaarooyin dhigtaan iyadoo sanad ka hor la xasuusto hadalkii caanka ahaa ee uu sheegay hogaamiyihii hore ee galmudug axmed ducaale geelle xaaf kaasoo ahaa in ay u yaalaan boqol isbaaro afar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhintay weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose wariyaheenna maxamed ismaaciil ayaa inoo faahfaahinaya faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar hubaysan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saacadihii lasoo dhaafay ku qaadeen askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo ku sugnaa deegaan ka mid ah gobolka shabeellada hoose ugu yaraan afar askari ayaa ciidanka dowladda federaalka loogu dilay weerar ay la kulmeen ayga joogaa xiro ay ka degan yihiin deegaanka sabiid ciidankan ayaa waxaa meesha dejiyey askarta ugandha waxaana weerarka sidoo kale ugu dhaawacmay saddex kale ilwareedyo deegaan ah oo magacooda u qariyay sababo ammaan ayaa sheegay inay indhahooda ku arkeen meydadka afar askari oo gaari la saarayo ciidamadan ayaa toddobaad weliba la kulmo weeraro toos ah qaraxyo ayda wakhtiyada qaar madaafiic lagu garaaco qaar ayga ka mid ah ayaa isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qiyaastii bil ka hor askari ka tirsan ciidanka bangaraafta ayaa dhintay kuwo kalena waa ay dhaawacmeen kadib qaraxyo maalintii shalay ku qabsaday deegaan hoostaga magaalada kismaayo wariyaheenna caydaruhu sabriya ayaa inoo faahfaahinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay duleedka kismaayo weeraro kula beegsatay ciidamo huwan ahaa oo isugu jira maraykan iyo soomaali oo ay tababarteen ciidankan ayaa waxaa lala helay shan qarax kuwaasoo midkood looga gubay gaari dagaal kaasoo saddex ku ahaa qaraxyadii dorraad lagula beegsaday deegaanka buulaguduud guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay mar kale huwanta laba qarax oo kale kula beegsatay isla buulaguduud waxaana ka dhashay khasaarooyin kala duwan inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan uga dhintay hal askari oo ka mid ahaa kuwa afka duubta ee baangaraafta loo yaqaano saddex kalena waa ay dhaawacmeen ilaha qaar ayaa sheegaya in khasaaruhu intaa ka badan yahay laakiin weli maanan helin faahfaahin dheeri ah balse waxaa deegaanka soo gaaray laba diyaaradood oo qaadayay askarta la qarxiyey dhowaan ayay ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weeraro cagmarin ah ay ku qaadeen xerada baarsanguuni halkaasoo ay isaga carareen ciidamadii uu maraykanku soo tababartay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraray askarta jabuuti ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa ku waramaya in habeenkii xalay dagaalyahano aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada jabuuti ku lahaayeen magaaladaasi weerarka oo ahaa mid aad u culus ayaa waxaa laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxayna ciidamada mujaahidiinta ku rogaal celiyeen ciidamada jabuuti ee ku sugan magaalada dhuusamareeb waxaa la rumaysan yahay in khasaare culus la gaarsiiyey ciidamada jabuutiyaanka waa markii ugu horeysay ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ka geystaan magaalada dhuusamareeb tan iyo markii uu xarun ka dhigtay maamulka lagu magacaabo galmudug sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday ciidamada uganda iyo kuwa dowladda federaalk ee ku sugan degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose weeraradan oo ahaa kuwa aad u culus ayaa waxaa la beegsaday saldhigyada ciidamada uganda iyo kuwa dowladda federaalka dhawaqa rasaasta iyo madaafiicda ayaa si aad ah looga maqlayay deegaanada ku xiran magaalada qoryooley waxaana la rumaysan yahay in khasaare culus la gaarsiiyey ciidamada uganda iyo kuwa dowladda federaalka masjid weyn oo ku yaala shabeellaha hoose ayaa shalay lagu qabtay barnaamij looga hadlayay aflagaadadii ay faransiisku kula kaceen nebigeenna sala allahu calayhi wasalam haashim cabdinaasir ayaa soo gudbinaya tafaasiisha qodobkaasi maalintii shalay oo jimca ahayd masaajid weyn oo ku yaala deegaanka kuuyobarow ee gobolka shabeellada hoose waxaa lagu qabtay munaasabad ay dad badani goobjoog ka ahaayeen loogana hadlayay sidii looga falceli lahaa aflagaada ee dowladda faransiiska kula kacday nabigeenna moxamed sala allahu caleyhi wasalam munaasabadda waxaa ka hadlay dad badan oo isugu jira culamaa uddiin aqoon-yahano dhallinyaro kuwa oo kelimado kala duwan goobta ka jeediyey waxayna dhammaantood ku taliyeen in laga aarsado kuwa ku xadgudbay cardiga nebiga sala allahu caleyhi wasalam waana kuwan qaar ka mida dadkii goobta ka hadlay mahmaadii soomaaliyeed baas danaysa nimaan warankaagu gelin weedhaad uma gasho niman yahow arrintan ficil ba u baahantay in laga falceliyo ayay u baahantay war uma baahan nimanku horta wayna ilaashadeen waxaa la odhan jiray somali waxay yidhahdaan ilka doofaar sahansan mise gana doomaar bay doofaar bay ahayd wayna ilaashadeen shalay bay baytulmaqdis bay qaateen andalus bay hore u qaateen kashmiir bay qaateen dhulkii muslimiinta intii badnayd bay qaateen raddu ficil munaasiba weli may arag nimanku weli may arag marka marba markay si hore kugu dayaan oo aad gilgilan weydo ta kalea lagu daraya waa lagu sii deeya waa lagu deeya ilaa maanta nebigii la gaahay sal alla alay slam la gaadhay cirdigiisii la gaadhay muslimiinta waxaan leeyahay caalamka ku nool nimayow aarsada oo ku aarsada si aad u aarsan jirteen weligiinba oo raaca mataqaanaa macallimkeennii mataqaana ama macallimiinteenni aan idhaahdo raggii nabiga calayhi salatu salaam markii la aflagaadeeyo jawaabta bixin jiray codad intaas ka badan ayaad ku maqli doontaan barnaamijyada soo socda insha allah dhowaan ayay ahayd markii wargeeska jaarlow ibdow oo laga leeyahay waddanka faransiiska uu sheegay inuu dib u bilaabi doono aflagaada uu u geysanayo nabigeenna moxamed sala allahu caleyhi wasalam taa oo dadka muslimiinta ay aad uga gilgisheen dowro muddo dhowr bilooda socotay ayaa waxaa loo soo xiray macallimiinta wax ka dhiga xarumaha waxbarashada degmada awdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose tafaasiisha qodobkaas waxaa soo gudbinaya wariyaheenna maxamed ciise dowladan oo socotay muddo shan bilood iyo labaatan beri ayaa waxaa loo qabtay macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose waxay ahayd dowro uu juhdi badan ku bixiyey maamulka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose taasoo loo qabtay macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee degmada awdhigle waxayna ku qaateen casharo kala duwan haddaba waa kuwan qaarkood oo ka warbixinaya waxyaabihii ay barteen magahay macalin shacali macalin adeere dowladda mayka qaadanay makhaarij alxuruuf oo labaatan siin harfoodna loo bariyaa ku qaadanay may kale ka qaadanay wali oo axkaame oo ka saabsan qur-aanka dowladda waxa weeye horta waxay socotay shan bilood iyo labaatan bere waxaanu ku qaadanay culuumul qur'aan khaasatan waxaa ka qaadanay tajwiidka waxaa loo qabtay macalimiinta deegaanka degan gaar ahaan degmada awdeegle gaar ahaan labada deegaan oo ah daarusalaam iyo mubaarak aa loo qabtay dowladaasi farxaddeena mala qiyaasi karo maxaa yeelay horey waxay ahayd dadkii waxaa iska yaado qur-aankii waxay u bari jireen macalimiintii dhammaantood ay ku faraxsan yihiin waana hawaaye iyagu macalimiinta waxaan leenahay wax uu awaalguurk awaalgudkooda waxaa waa ilaaha biyo kara anaka awood uma lihiin laakiin waxaan leenahay ilaahay ajari xasanaad allah ka siiyo macalimiintii iyo dadkii soo qaban qaabiyey iyo waxa uu wilaayadii wilaayaadka islaamiga ayaa waxaa si isdabajoog ah ugu dhaca dowlaadka loo qabto qeybaha kala duwan ee bulshada si kor loogu qaado wacyigooda iyo heerkooda aqooneed sida uu faahfaahinta warkaani ku eegaya wariyaheenna mahad cubeyd cali madaxweynaha jabuuti ayaa shirkad ajnebi ah u saxiixay inay dekad ka dhisato waddankaasi wararka naga soo gaaraya dalka jabuuti ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha waddankaasi ismaaciil cumar geelle uu dhagaxdhig ku sameeyey dekadda laga dhisayo deegaan xeebeedka dameer jooga dekaddan ayaa waxaa dhisanaysa shirkadda shisheeye oo la yidhaahdo somak iyadoo munaasabadda dhagaxdhigga ay joogeen mas-uuliyiinteeda qaarkood madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle wuxuu sheegay in dekaddan laga dhoofin doono khayraadka sida shidaalka soomaalida sidoo kale wuxuu sheegay in dekaddan ay isku xirayso dowladihiisa iyo caalamka oo ula jeedo reer galbeedka
aan ugu talagalnay mustaqbalkeenna dhaqaale meesha aan ka rajaynayno inay adduunka nagu xidho aan sal uga dhigno goortii dhagaxdhigga lagu samaynayay dekeddan waxaa magaalada jabuuti ku sugnaa hogaamiyaha galmudug qoorqoor iyo taliyihiisa waxa ay ku magacaabeen b s t axmed macalin fiqhi lama sheegin ujeeddada socdaalkan laakiin inta aysan imaan jabuuti ka hor qoorqoor ayaa wuxuu safar ku tegay dalka turkiga isagoo kala soo hadlay arrimo la xiriira dekadda hobyo laga dhisayo guud ahaan dhulka soomaaliyeed ayaa waxaa ku socda dagaal dhanka xeebaha iyo dekadaha ah iyadoo cidda loo dhisayaahina ay tahay itoobiya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka mar uu ka hadlayay afartii dekedood ee uu itoobiya u saxiixay wuxuu sheegay inaysan itoobiya haysan lacag ay ku maalgashato balse ay maalgelinayaan shisheeye kale halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa toddobadii cisho ee lasoo dhaafay fuliyey howlgallo kala duwan waa kan wariyaheenna maxamed cali aadan oo ka warramaya waxaa waddanka afghanistan ka dhacay weeraro kala duwan oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ee afghanistan kuwaasoo khasaare lagu gaarsiiyey ciidanka xukuumadda kaabul weerarka koowaad oo ahaa camaliyad nafurnimo ah oo dhaliyey khasaare xooggan ayaa lala beegsaday ciidamada xukuumadda kaabul ee ku sugan waddankaas naftii hore ka tirsan imaarada islaamiga oo kaxaynayay gaari miinaysan ayaa weeraray saldhigay ciidamada xukuumadda kaabul ku leeyihiin gobolka baktika ee bariga waddanka afghanistan naftii huraha ayaa gudaha u galay xarunta uu beegsanayay taasi oo dhalisay khasaare lixaad leh oo soo gaaray ciidanka xukuumadda kaabul in ka badan toddobaatan iyo afar askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul ayaa ku dhintay camaliyadda halka tiro intaas ka badanna ay dhaawacyo ku noqdeen waxaana intaasi dheer burburka gawaari gaashaaman oo yaallay xerada la weeraray camaliyadda nafurnimada kadib waxaa u daatay saldhigga ciidamo ka tirsan imaarada islaamiga ee afghanistan kuwaas oo goobta ka galay dagaal adag imaarada islaamiga ee afghanistan waxay si buuxda u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas khasaaraha ba-an gaarsiiyey ciidamada xukuumadda kaabul kaasoo ku dabafaylaya howlgallada alfatxi ee ka socda waddanka afghanistan weerarka labaad oo ahaa mid qorshaysan ayay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta maalintii talaadada ka fuliyeen gobolka helmand waxaana lagu khaarijiyey sargaal sare oo ka tirsanaa xukuumadda kaabul sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa horay u kaxaystay gaari nooca raaxada ah oo uu watay sargaalka la dilay weerarka saddexaad ayaa waxay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta imaarada ku qaadeen fariisinay askarta afghanistan ku lahaayeen gobolka meydaan wardeg ee waddanka afghanistan weerarkan oo ahaa mid xooggan ayaa waxaa askarta xukuumadda kaabul lagu gaarsiiyey khasaare naf iyo maalba leh koob iyo toban askari oo ka tirsan askartii ku sugnayd xerada ayaa ku dhintay weerarka halka shan kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale waxaa lagu burburiyey saddex gaari oo ah kuwa gaashaaman kuwaasoo xerada u yiilay ciidanka la weeraray isla gobolkan tuulo ka tirsan magaalada jarashki ayaa waxay ciidamada imaarada weerareen fariisinay ku sugnaayeen ciidanka xukuumadda afghanistan ciidamada mujaahidiinta ayaa u suuro gashay inay si buuxda ula wareegaan halka uu dagaalku ka dhacay iyagoona ku dilay sideed askari sidoo kale waxay gacanta ku dhigeen hub noocyo kala duwan isugu jira oo ay ka mid ahaayeen qoryaha ak forty-seven iyo kuwa r b g-ga loo yaqaano oo ay wehliyeen shan baaloot oo r b g ah dhanka kale ciidamo ka tirsan kuwa kumaandooska xukuumadda kaabul ayaa lala beegsaday weerar dhabagal ah weerarkan oo ku bilowday toogasho ay fuliyeen shiishyahanna ka tirsan imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa sababay khasaare soo gaaray ciidanka xukuumadda afghanistan weerarka ayaa waxay ciidamada mujaahidiinta daalibaan ku dileen saddex ka mid ah ciidamada kumaandooska ee waddanka afghanistan sidoo kale laba fadhiisin oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa xukuumadda kaabul ayay mujaahidiinta imaarada islaamiga ah weerar ku qaadeen kuwaasoo ku yaala gobolka balakh ee waddanka afghanistan weeraradan ayaa waxaa lagu dilay koob iyo toban askari oo ka mid ahaa ciidankii ku sugnaa xeryaha la weeraray halka laba kalena ay ku dhaawacmeen waxayna ciidamada mujaahidiintu soo furteen hubkii yiilay saldhigga ay weerareen ugu dambeyn gobolka baktika ayaa isna wuxuu martigeliyey weerar ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhigga ay askarta xukuumadda kaabul ku lahaayeen gobolkaas wax faahfaahin ah oo ku aadan ma aysan bixin imaarada islaamiga ee afghanistan wuxuuna ku soo aadayaa iyadoo kolonyo lug ah oo ka tirsan booliiska afghanistan weerarka miin ah lala beegsaday kaasoo gaari gaashaaman looga gubay shan askarina looga dhaawacay toddobaadkan iyo kii ka horeeyey ayay ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ee afghanistan fuliyeen weeraro ballaaran kuwaasoo harsi iyo hoyaadba u diiday ciidamada xukuumadda kaabul warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan dhegaystayaal waa nagaynta